Dowladda Sweden ayaa toddobaadkan sheegtay inay labalaabayso kaalmada ay siiso Soomaaliya oo ay u qoondeysay ilaa saddex bilyan oo karoon muddada u dhexeysa labada kun iyo siddeed iyo toban ilaa laba iyo labaatan si loo taageero nabadda iyo dowlad dhisidda dalkaasi. Wasiiradda iskaashiga caalamiga ah ee Sweden ayaa iiga warantay waxa ay Sweden lacagaha uga qabanayso Soomaaliya.
Ja, Sverige har ju stöttat väldigt mycket uppbyggnaden utav den nya somaliska staten med delstater, med att arrangera val och se till så att det Sweden har varit waxay fred.
muddo taageeraysay dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed, maamul goboleedyada, abaabulka doorashooyinka oo uu madaxweyne si nabadeed ku soo baxay, haweenka, dhallinyarada iyo wakiilada bulshada rayidka ah si loo helo wadahadal furan oo nabad ku soo dabaalaya dalka. Sidoo kale waxaan caawinaa waxbarashooyinka umulsooyinka si loo dhimo umul raacashada ay ku dhintaan hooyada iyo dhallaanku. Waxaan sidoo kale wadnaa istiraatiijiyad cusub oo ku wajahan cimilada, waayo Soomaaliya waxay aad ugu nugushahay Miljö och abaaraha.
klimat.
Waxaan kaloo ka Eh, hortegaynaa Somalia är xadgudubnimada.
ju väldigt utsatt för torka. eh, Och, eh, men också på att motverka radikal extremism.
waxaa jirta soomaali badan oo sweden ka laabatay oo si firfircoon uga qayb qaadata howlaha kala gedisan ee dal iyo daddhisidda ah ee ka soconaya soomaaliya haddaba ma jiraan mashaariic uu ururka isbahaysiga soomaalida iyo sweden ka wado gudaha soomaaliya guddoonka ururkaasi habana xasan ayaan su-aashaasi hordhigay sagaal ururoo naga tirsan ururadi soomaaliya dhowr sane ka shaqaynayeen marka annaga ururka isbahaysiga hadda shirsannadeedka ugu dambeeyey go- sanadkan dhacay ayay shirweynaha ay go-aamiyeen in ururka guddidiisa ay fuliyaan in saldhig laga furo muqdisho sidii mashaariic loo geeyo markaas annagana baahida soomaalida qof naga og ma jiro diyaasbarada inaan markaas aan baahidaas anoo kafargaraynayno mashaariicdan aan qoraynana ay ahaadaan wax ku salaysan in difaacan ummadda soomaaliyeed soomaaliya ayaa horumar samaynaysa sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay dowladda sweden balse weli waxaa jira turaanturooyin fara badan waxayna su'aalo badani ka taagan yihiin heshiisyo badan oo la sheegay in lagu caawinayo soomaaliya oo aan weli midho dhalin sida midka new deal kaasoo ay dowladaha soomaaliya iskaga dambeeye sheegeen inaanay weli shilinka helin haddaba ma magacyaalba mise waa halkudheg New Deal är ju en, ett sätt att beskriva hur man kan jobba på ett bra sätt med givare å ena new sidan deal och waa en, hab lagu qeexi karo xirfado sida ugu wanaagsan ee ay ku wada shaqayn karaan deeqbixiyaasha oo dhinac ah iyo dal khilaafyo la degan sida soomaaliya oo dhinaca kale ah waxayse ila tahay inuu fiican yahay waayo wuxuu ku saabsan yahay in la helo ajande iyo aragti wadareed oo ku aadan halkii loo dhaqaaqi lahaa si shaqada ay u qaybsadaan dalalka deeqda bixiya looguna wada shaqeeyo gemensam sida vision ugu wax vart ku man oolsan ska ee och sen suurtagalka ah jobba systematiskt och dela upp arbetet mellan olika givare så att man jobbar så effektivt som möjligt.
haddaba dowladda sweden diyaar ma u tahay inay dowladda soomaaliya toos faraha uga saarto miisaaniyadda ay ugu tala gashay mise weli waxay marinaysaa gacmo saddexaad Vi jobbar ju i, i nära samarbete med den somaliska regeringen men sen behöver vi ju också si se dhow baan till ula så att shaqaynayna vi- dowladda soomaaliya laakiin sidoo kale waa inaanu hubinnaa halka ay lacaguhu ku baxayaan hadda weli ma bixinno taageero miisaaniyadeed oo toos ah balse waxaanu taageernaa dhinacyada aannu isleenahay way u stödjer de qabnaa sektorer där vi ser att vi har ett mervärde.
haddaba waa kuwa dhinacyada ay soomaaliya uga qalanto kaalmada halkeese ayay tahay in iminka mashaariicda laga hirgelinayo soomaaliya lagu wajaho habana xasan mar kale muhiimadda waxay horta dowladda rasmi oo shaqaynaysa in la helo instituushiniyada u adeegaya bulshada soomaaliya dhisan yihiin marka annaga lacagahaas la gelinayo dalka mar walba waxaan ka fiirinaynaa baahida markaa taagan amniga mid maanta muhiima weeye musiibooyinka waaweyn oo soo noqnoqonaya hadda hadday noqoto duufaano hadday noqdaan abaar in ay dowladda sweden ayna noqon process dheer markay wax dhacaan in markaasba ummadda loo gargaaro ayaan ku dadaalaynaa in ay annagan gacanteena ay noqoto kuwii wax ku fulin lahaa wasiiradda iskaashiga iyo deeqaha caalamiga ah isabella lovin ayaa sheegtay in soomaaliya ay haatan u socoto dhanka san oo ay muhiim tahay in lasii anba qaado taageerada caalamiga ah taasoo asaasi u ah bay tiri sii wadista horumarka ilaa haatan la sameeyey iyadoo iftiin uga jeeda dusmada meesha ugu dambaysa Somalia har- är ju ett land som har varit oerhört drabbat utav kriget. Men nu så ser vi ju ändå att det går åt rätt håll.
soomaaliya waa med- dal ay la degaan meel, dagaallo eh, aad u ba-an balse iminka waxay u socotaa jihada suuban waxaa la qabtay doorashooyin kuwaasoo iminka si tartiib tartiiba isugu rogaya qof iyo cod sidoo kale waxaa dhismaya hay-aadka maamul goboleedyada waa geedi socod tartiib u socda waayo waa sahlan tahay in dal dhisan la dumiyo laakiin som waa adag sakta men tahay in la säkert börjar dhiso komma på plats. Det här är långsamma processer. Det går snabbt att riva ner ett land men det tar lång tid att bygga upp.
sweden oo ah ah dalka saddexaad ee kaalmada ugu badan siiya soomaaliya sida ay wasiiraddu ii sheegtay waxay bishan luulyo wax ka martigelinaysaa shirka heerka sare ee soomaaliya partnership forum halkaasoo lagaga hadli doono dadaalo lagu horumarinayo nabadda iyo horumarinta dalka soomaaliya maxamed xaaji xuseen raage radio sweden